kaamka mululiqey oo ka mid ah kaamka ku yaala degmada adhoobley ee gobolka cajbada hoose ayaa waxaa ku nool qoysas danyaro oo isugu jira qaar kasoo barakacay gobolka jubbada dhexe iyo kuwo kasoo barakacay gobolka jubbada hoose hadaba dadkan danyarta ee degan kaamka ayaa isugu jira waayeelo caruur dhalinyaro iyo hooyooyinku oo ay ka muuqato duruufo adag qoysaskan danyarta ee ku nool kaamka ayaa awal hore ahaa dad xolo dhaqata iyo kuwo beeraley ah balse abaarta ku dhufatay dalka ayaa kasoo barakticisay deegaanadoodii ay deganaayeen soona miciin biday degmada adhoobley oo hore u sii joogeen barakacayaal kale haddaba qaar ka mid ah qoysaskan danyarta ee ku nool kaamka mululiqey oo waraysi la yeeshay ayaa iga warbixiyey xaaladooda nololeed iyagoona ii sheegay in baahi weyn ay ka jirto kaamka haba ugu horreysa inaysan haysan adeegyada asaasiga u ah nolosha biniaadamka sida cuntada iyagoona dhanka kale maamulka jubbaland iyo haydaha samafalka ka codsaday in gargaar biniaadanimo lala soo gaadho maadaama ay yihiin dad danyaro aada u nugul waa meesha wax dhibaato weynaa ka jirta dadka xoolaha kasoo dhammaada dadka oo barakaca oo beeraha kasoo habaarsadeen wax a lagu hayo malaa bacdaas xunoo cagaaran oo waxba aan lagu helin wax ilaahay awurto dadka ay haystaa male xoog qofkii xooga xoogiisu ku aniga hataa xaaskii aan ahaa dadka qaarkiis dee qocotiga iskaga dira markay looda iga dhammaatay wax meesha lagu hayo ma jirto ama laga helo ma laha biyahaas aan ka ahayn aad aad u liita aad aad ay xunta dadka noloshiisa wax u hayo ma laha aad aad inay dadka wax ugu qabtaan dadka aad u liitaa bugti iyo baahi labadu waa taallaa waxba iyo hoyxumaba axmed maxamed oo kaamka waxaa weye mawlud laqaay kaamka barakacan kaamka mawlud laqaay noloshiisa nin aad bay u liidataa hoyga waa kuxunya hoy ma haystaan cunto ma haystaan ooy ay haystaan male hadday galabta ay dhibac imaato dadka bannaankaas um roobku dila mooyaane wax hooyo haystaan male bannaan bay fadhiyaan dadka meel cil meel cidla ahay fadhiyaan dad cidla cidlay fadhiyaan hooy bay u baahan yihiin nolol kale u baahan yihiin daaway u baahan yihiin caafimaadka marka gargaar buu u baahan yahan kaamka mawlulaqaay mawlulaqaay geesta kale isagana waxaan geestiisa aan ka waraystay guddoomiyaha kaamka mawlulaqaay saal xasan cabdi oon wax ka weydiiyey xaaladda nololeed ee ka jirta kaamka isagoona xusay in kaamka ay baahi weyn ka jirto una baahan tahay wax ka qabasho waxaan ahay kaamka mawludlaqaay guddoomiyihiisa waxaa ka jira kaamka mawludlaqaay baahi badan sida haddii a layidhaaho nacfiga bini'aadanka cuni jire oo aad oogu yar wax welina soo gaaray oo hay-ada naga soo gaaray baca jubba ay dhistay waxaanan ka ahayna aanan arag bacahayna haddii a layidhaaho maalina in kule loo geli waayo habeenna haddii a layidhaaho qabow iyo dabeel loo geli waayo haddana inay gurmeen oo haddii alayidhaho wax ka taaganba aan jirin raxmadda maanta xilligeeda la joogo xilli roobeedka e in aan caawa hadduu imaado meel looga asheero qaraa'igta meel ay ku asheerto aan lahayn kaamka oo tiradiisa lix boqol iyo sagaal qoys ay tahay tira koobkiis intaba saddexdii nolosha bini'aadanka ay ka koobneed wax nolol ahoo saakay bini'aadan uu tirsan karo waxaa ka jiraan musqul iyo biyo